faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullahi cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon ciidamada dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigay askari dil ka geystay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda maraykanka oo war ka soo saartay duqaynay ka geysatay degmada juulib ee gobolka jubbada dhexe dab xoog leh oo xalay ka kacay bangiga dhexe ee soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo ku guulaystay daminta dabkaasi musharax cabdidheer oo ka mid a musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka galmudug oo si cad u sheegay inuusan ka qaybgeli doonin doorashada madaxweynaha galmudug ee la filaya in laga ka qabsoonto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaa soo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha koowaad sannada labaatan labaatan haddana kusoo dhowaada dhegaystayaal warkaas oo faahfaahsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay karaama anigo sharmaarkaana waan idinla socodsiin doonaa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay askari dil u geystay qof rayida magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maxamed aadan karaama ayaa warbixinta warkaan inoo haya ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada maamulka degmada warta nabadda ayaa waxay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan askari laba maalin ka hor magaalada muqdisho ku dilay nin darawal ahaa askariga ayaa wiil dhalinyaro ahaa oo waday gaariga nooca muulka qaada ayaa waxa uu ku dilay iskooska digfeer ee degmada hodan kadib markii ay murmeen isaga oo dilka kadibna goobta iskaga baxsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada warta nabadda ayaa warbaahinta u xaqiijiyey soo qabashada askarigaasi ayagoo uu ku wareejiyey saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya inta badan askarta dowladda soomaaliya ayaa waxay si bareera u dilaan darwallada gaadiidka noocyadiisa kala duwan haba ugu badnaadaane mooto bajaajka hase yeeshee dowladda soomaaliya aysan waxba ka qabanin arrintaasi soo laalaabatay
mahadsanid maxamed aadan karaama dowladda maraykanka ayaa war ka soo saartay duqayn ay ka geysatay degmada juleeb ee gobolka jubbada dhexe mar kale maxamed aadan karaama
war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in duqayn ay maraykanka ka fuliyeen degmada jilib ee gobolka jubbada hoose ay ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ayaa shalay ay taariikhda uga beegneyd toddobiiyo labaatanka januari labada kun iyo labaatanka ay duqayn dhanka erka ay ka fuliyeen degmada jilib ee gobolka jubbada hoose islamarkaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan al-shabaab waxa ayna sheegay inaysan waxba ka soo gaarin dadka rayidka ah ku-xigeenka madaxa howlgalka ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika genaraal barandiford ayaa sheegay in weerarka ay maraykanka ka fuliyeen degmada jilib ay ku dileen xubno ka tirsanaa al-shabaab maraykanka ayaa waxa uu sheegay inay duqayntaasi aan waxba ka soo gaarin dadka shacabka ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ayaa inta badan waxay duqeymo ka fuliyaan deegaano dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayagoo sheegta inay ku dilaan saraakiil ka tirsan al-shabaab balse mararka qaar ay dhibaato xoog leh ka soo gaarto dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay maraykanka duqeeyaan
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenna internetka ee w w dot radio cadaada dot com musharax cabdidheer oo ka mid a musharaxiinta isku bahaystay doorashada madaxweynaha galmudug ee ka socota magaalada dhuusamareeb ayaa caddeeyay inuusan diyaar u ahayn ka qaybgalka doorashada dhacaysa soddonka bishan cabdidheere waxa uu sheegay in lagu gool in lagu guulaystay ama lagu guulaysan waayey in la dhiso maamul loo dhan yahay islamarkaana musharaxiinta qaar dacaayad laga fidinayo waxaan aad uga xum ahayn markii lagu guuldaraystay in la qabto doorasho loo dhan yahay iyo wax la wada leeyahay ay tabar laga dhigtay dacaayad beena oo bulshada lagu marin habaabinayo si kalsoonida si kalsooni beena looga raadiyo ayuu yidhi cabdidheere wuxuu si cad u sheegay inuusan marraba uusan isdiiwaangelin kana qaybgeli doonin doorashada aan loo dhammayn oo aysan wada ogolayn dhammaan saamiileyda siyaasadda danaysa ee doorashada galmudug afar musharax oo kamid uu ka mid yahay cabdidheere ayaa horey u diiday ka qaybgalka doorashada madaxweynaha galmudug hase yeeshee waxaa isdiiwaan gelisay afar musharax oo la sheegay inay ka socdaan dhinaca dowladda soomaaliya waxaana musharax cabdidheere uu si rasmiga u sheegay inuusan haba yaraatee doorashadaasi ka qaybgeli doonin dhinaca kale guddiga doorashada madaxweynaha galmudug ayaa muddo kordhin sameeyey iyagoo wakhtiga hore ku daray afar iyo labaatan saac waxaana ay ku egtahay maanta sideedda duurnimo ama labada duurnimo mar kale maxamed aadan karaama ayaa warbixinta warka inoo haya
guddiga madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa xalay mar kale wakhti kordhin u sameeyey isdiiwaangelinta musharaxiinta waa markii saddexaad ee guddiga wakhti kordhin u sameeyey isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug guddoomiyaha guddiga ayaa mar kale xalay sheeciyey in muddo afar iyo labaatan saac ay ku dareen wakhtiga isdiiwaangelinta musharaxiinta isagoo carabka ku adkeeyey in wakhti kordhintaani ay noqon doonto tii ugu dambaysay ee loo sameeyo musharaxiintaasi waxaayse soo diiwaan geliyey sagaal musharax oo kala ah shan afar madaxweyne ayay u tartamaysaa afar musharax waxay uta- u tartamaysaa madaxweynaha galmudug shanna waxay uta- u tartamaysaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug sagaalkaas xubnood ayaa hadda haynaa si sharciya musharaxiinta galmudug sida dastuurku qabo xeeroosaadku qabo jadwalkii doorashada aan u samayna qabto waxay musharaxiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen sax ah sagaalkaa xubnood oo aan sheegnay waxaan rabnaa guddigu markuu fadhiistay waxaan rabnaa inaan fursad kala siino musharaxiinta dib dhacsan hadday jiraan waxaan rabnaa inaanu siino fursad kale oo ku beegan siddeed iyo labaatanka bishaan labada duhurna way ku eg tahay sidoo kale waxa uu sheegay in doorashada madaxweynaha galmudug ay doo doonto wakhtigii loo asteeyey haatanna u socdo qorshihii ugu dambeeyey ee ku aadan sidii doorashada wakhtigeeda loogu qaban lahaa sagaal musharax ayaa ilaa iyo hadda maray nidaamka isdiiwaangelinta guddiga afar ka mid ah ayaa u sharaxan qabashada xilka madaxweynaha maamulka galmudug halka shanta kalena ay u sharaxan yihiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ilaa iyo hadda waxaa isdiiwaangelin inta badan musharaxiinta ugu tunka weynay doorashada galmudug kuwaasi oo ku qanayla hanaanka loo mariyo doorashada iyadoo dowladda federaalka ku eedeeyey inay afduub ku hayso doorashada galmudug afarta musharax ee kale ah cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa kamaal daahir guutaale cabdulaahi faarax wehliye iyo cabdidheere ayaa si cad u sheegay inaysan isdiiwaangelin doonin inta ay doorashada galmudug u afduuban tahay dowladda dhexe ee soomaaliya dadka sida dhow ula socda geedi socodka doorashada galmudug ayaa xubno ku jira afarta musharax ee ilaa iyo hadda isdiiwaangeliyey u arka kuwa ay dowladdu gadaal ka riixayso islamarkaana musharax ay wadato loogu camiro doorashada haddii ay didaan musharaxiinta kale iyo haddii ay tartamaanba
mahadsanid maxamed aadan karaama faahfaahino dheeraadaha ayaa ka soo baxaya caruur cudurro kala duwan ugu dhintay degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose wararka ka imaanaya degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan sagaal caruura ay u geeriyoodeen cudurro kala duwan oo ku faafay deegaankaasi sida ay mas-uuliyiin deegaanka u sheegeen warbaahinta cudurrada ayaa lagu soo warramaya inuu ka mid yahay cudurka jadeecada cabdinuur maxamed xiiri oo ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka u qaabilsan badhaadhe balse haatan ku sugan deegaanka kulbiyo ayaa sheegeen cudurradan ay muddo toddobaada ka jireen badhaadhe islamarkaana ay caruurta u geeriyoodeen waxa uu sheegeen cudurkaasi uu ku faafay tuulooyin dhowra oo hoostaga degmada badhaadhe sidoo kalena gooba caafimaad aysan ka jirin badhaadhe iyo deegaanada waa deegaanka kulbiyow waxa uu ka codsaday maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya inay gacan ka geystaan sidii caruurtaasi gurmad caafimaad loogu fidin lahaa weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan dab xoog leh ayaa ka kacay bangiga dhexe ee soomaaliya ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya maxamed aadan karaama ayaa mar kale warbixinta warkan inoo haya dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa waxa uu ka dhacay xarunta bangiga dhexe ee soomaaliya ee silsilada weyne kaasi uu ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir gaadiidka gurmadka ee dabdemista ayaa ku guulaystay deminta dabka waxaana la sheegay in dabkaasi uu ka dhashay koronto sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in saameynta dabka uu geystay uu kusii fiday qaybo ka mid ah bangiga dhexe maadaama mas-uuliyiin inta furahaya ee goobta ka maqnaayeen taasina waxay keentay in muddo kadib lagu guulaysto deminta dabkaasi mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka amniga iyo saraakiil ciidan ayaa tegay goobta uu dabka ka kacay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo warbaahinta kula hadlay xarunta bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in lagu guulaystay deminta dabka isagoo u mahad celiyey waxyada gurmadka ee debdemiska ee maamulka gobolka banaadir
shaqaalaha gurmadka degdega iyo gaadiidka gurmadka degdeguba wakhti ku habboonay ay meesha gaareen waajibaadkii ay usuu jeedeen har iyo habeen ayay ka guteen halkaas si gaar ayaan ugu mahad celinayaa marka ummaddu ay seexato ee, in gaadiidkeenna iyo shaqaalaheenna soo jeedo waa mas-uuliyad dhab ah oo ah tii ayaga loo xil saaray Ee, inayan mas-uuliyadoodii gabin oo sidii la rabay ay uga soo dhalaaleen kalsooni fiican ayayna siinaysaa aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa garabkooda ayaana taagannahay wixii baahidooda ahna waxaan ballan qaadaynaa intii karaankeenna inaan xaqabtirno haddii alla idmo bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa ee, inay guryaha ay ku nool yihiin ku samaystaan haamaha oksijiinka haamaha oksijiinkaahu waxay qayb ka yihiin badbaadada ee, guryaha iyo hantida iyo iyo iyo bulshadaba badbaadadooda ay qayb ka yihiin
warkii subaxa ood kala socoteen raadiyaha cadaabo siddeetan iyo siddeed dhibic shan dhegeystayaal waa naga intaa warka hanigoo sharmaarka ay nala socodsiinayay saaxiibkay maxamed aadan karaamo ayaa soo saaray isla asaga ayaa igala qayb qaatay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaadu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan